marka waxaan salaamaya bahda v o eeda iyo adiga jaamaca iyo dhammaan ummada soomaaliyeed meel walba joogsan dhegeysanayso saa la socotaba galmudug iyo puntland waa laba maamul oo derisa oo ay ku kala nool yihiin dad walaalo ah runtii oo deris wanaaga oo wiil iyo hooyadiis gabar iyo hooyadeed sidiiyo abtiisu ah oo runtii wax udhexeeyaysan jirin marka waxaa soo noqnoqday dilal iyo maaragtay dhibaatooyin ka jira degmada gaalkacyo iyo aagageeda oo runtii maaragtay aada iyo aad dadka xoola dhaqatada iyo dadka siyaasiyiinta labadaba maaragtay ugu soo dhexnoqday marka si arrimahaas wanaag looga gaaro ayaa waa la socotaayo galmudug waxaa loo doortay madaxweyne cusub axmed ducaale geelo xeef waxaa nagala soo qayb gala calimasaarkii wafdi badan oo madaxweyneyaal badan ka kooban oo kamid ahaa madaxweynaha puntland madaxweyne cabdiweli arigaas oo runtii isagii wafdi ballaaran hogaaminaya aada iyo aada ugu mahadsan ilaa xalay iyo nala joogay iyo shalay in laga wada hadla arrintaasa laga wada hadlay waxaana hormuud ka ahaa madaxweyne jubbaland madaxweyne axmed maxamed ismaan axmedoobe waaya maxaa maxaa laga wada hadlay oo la isla meel dhigay marka waxaa la isla meel dhigay saddex qodob oo aada iyo aada u wanaagsan qodob koowaad oo ah saa la socota maalmihii hadda ugu dambeeyey waxaa dhib ka jireen meelaha baadiyaha ah oo naq ka da-ay coos iyo maarata roob dhinaca puntland ka da-ay oo dadka xoolaqatada ayagana maaragtay meesha markii aadayaan geel iyo xoolihii lakala dhacaya dad la iska dilaya soo noqnoqday waxaa la isla qaatay qodob koowaad marka in ciidamo isku dhafa iyo odayaal isku dhafa la sameeyo markii la sameeyana ay ka shaqeeyaan si u xadidi lahay arrintaas usoo noqon tallaabana laga qaado ciddii fal ka geysata meeshaas dembi ah oo labada dhinaca dhinacii doona ha noqdeen qodobka labaad oo la isla gartay waxay ahayd in magaalada gaalkacyo laisku furo ballan loo qabto saxa waqtiga laisku furaayo jidadkeedii isbaarooyinkeedii waxaas oo dhanna maaragtay la qaado dadkana la walaalayo iyo qodobka saddexaad oo ah in dadku isdhexgal sameeyo maadaama hadda waftiga puntland uu noo yimid wafti ka socda galmudug oo hogaaminaya madaxweynaha inay tagaan ilaa garowe dhulka maraan waftiga puntland mar kale oo soo maraan dhulka ilaa gaalkacyo cadaada yimaadaan dadku ay isdhexgalaan dadku isku furmaan bulshada in la tuso in dadku laalayahay siyaasiyiintu ay u bilaabaan iyo hogaanku u bilaabo in dadkii ay isdhexgalaan oo dadkii iskala qoqobnayn mudane madaxweyne ku-xigeen maxamed xaashi cabdi dadka gaalkacyo hadal macaan wakhti dheer ayay maqlayeen hase ahaatee ficil ayaa laydinkaga maarin la-yahay tan iyo horaantii sagaashanaadkii waa lagu soo celcelinaya is-afgarad heshiis baa la gaaray waa la isdhexgalayaa dadka ha laysu furo maxaa diidan in laga dhabeeyo heshiisyada aad sheegtaan sidaa la socoto dadka gaalkacyo waa sax dhib badana ka jira oo mar walba dada ku dhinta waana waxaa loo baahanya in la joojiyo hadda waxaa ilaa xalay iyo saaka ka doodeen waxaa kamid ahayd in heshiiskan laga dhabeeyo oo si dhab ah maaragtay loo fuliyo waana la fulina insha allah runtiina sagaashamaadkii heshiisyadii la gaaray waa kuwa laisugu soo noqday oo lagu caanamaalay hadda allah unaxariistay cabdullaahi yuusuf iyo jenaraal cidiid ay wada gaareen sagaashan iyo saddexdii heshiis aada u fiican u ahaa oo magaaladii lagu soo wada noqday oo muddo lagu soo ceeshay kanna hadda waxaan rajeyneynaa inuu kaas uu kaabo oo maaragta si fiican u noqdo insha allah hadii layihaha ugu dambayntii tiisaba daryeelaa tukala ku daraa la yidhahdaaye galmudug waxaa u yaalla dhaliilo aada u fara badan oo ku saabsan xaalida dhuusamareeb cabudwaaq howlo badan oo adinka idin yaallaaba dhammaystir u baahan in aad puntland la heshiisaan iska baddaa warkeeda waa run waaye saa la socotaba magaalada caabudwaq dhib badanaa ka jiro oo maaragtay mar walba waxaa kasoo isku soo noqda maaragtay aanooyin qabiil iyo dil iyo dadkii hofka aan laga dhigin runtii annagana diyaaran unahay inaan hawshaas wax ka qabano waana runtii gabnay hawshaas aldhihi karaa laakiin haddana duruufo un baa jira mar walba keenaya caqabadahaas oo maaragtay in hawsha sidii la rabay aan loo qabanin laakiin haddeer markii aan ka baxnay marxaladan waxaa la socotaa lixdii bilood ama sanadka hadda u dambeeya marna doorasho in lagu mashquulsanayo wareer kale wadanka u jeeday marna in galmudug dhexdeeda problem ka jiray oo hogaankeeda uu problem ka jiray marka hadda waa xalismeen shaqada ugu horreysan qabanayna waa caawud waaq hadii la yidhahdo waana qabanaynaa ammaankeedana gacan inaan ku dhigno bira aan maaragtay rajeynayna insha allah midda dhuusamareeb dhuusamareeb heshiisaan rabnay inaan galno runtii labadii bilood hadda lasoo dhaafay si fiican aan uga shaqaynay meel fiicanaan soo gaarsiinay caleemisaarka madaxweyneha hadduu dhacay madaxweynuhu daraad inta caleemisaarka la dooran wuxuu codsaday in xulashada wasiirada dib loogu dhigo muddo lixda casha si habsuna loo helo waxaan rajeynaynaa lixdanka casho guduud inay ayadana kusoo gabagaboobi doonto oo dhuusamareebna kusoo dhamaan doonto waxaa kaloo jira dhinacyada kale xataa al-shabaab inay meelo naga joogaan ayadana waxaan rajeynaynaa si aan u xoreyn lahayn inaan istiraatiijiya cad kala imaan